magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiraa waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay amniga waxaana kulanka qayb ka ahaa madaxweynaha maamulka hirshabelle iyo qaar ka mid a saraakiisha amniga kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka madaxtooyada maamulka hirshabelle cabdulaahi maxamed cadow waxaana uu sheegay waxaa kulankaasi looga hadlay kow amniga guud ee gobolka hiiraan waxaa looga hadlay xorgufyo badan oo dhex taallay degmada dhinaca saldhigga degmada jalalaqs ee degmada meesha hadda aan joogno oo beledweyne waxaa laga hadlay si soomaalnimo ah oo walaaltinimo ah in wax kastoo bini'aadanka markay wada hadlaan la sixi karo waxaa kaloo laga wada hadlay sidii degmada beledweyne loo horumarin lahaa sidii jiyad loo samayn lahaa sidii eeraboorkaasi loo samayn lahaa waxaan u taagannahay shaqo waxaan u soo kaba qaadannay waa shaqo waana mahadsan wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka hirshabelle cabdiqaadir aadan jelle ayaa sheegay in ay jiraan dhakhaatiir ajaanib ah oo ka howlgasha magaalada beledweyne dadkana siiya daawooyin aan sax ahayn asigoo sheegay in talaa dad dhakhaatiir ajaanib ah sheeganaya inay dhakhaatiir yihiin inaan xogtooda helnay baaritaanna uu ku socdo ee beledweyne ka shaqeeyaan dadka ay u qoraan daawo aan sax ahayn iyagoo aan dhakhaatiir rasmi aan ahayn iyagana baaritaana ku socda isbitaalada magacyadooda waxdana waa haynaa cid walba oo amniga maaragtay maarata dhibaato ku hadday ka shaqeynayaan caafimaadka hadday ka shaqeynayaan hadday cunto maarata soo gelinayaan oo maaragtay aan dhacday waxaan diyaar u nahay insha allah inaan maaragtay iska kaashanno oo maarata ka hor imaan ummaddan aan ka qabanay